Wasaaradda Kalluumeysiga iyo Dhaqaalaha Buluugga ah ee Jubbaland ayaa magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose tababar ugu qabatay ilaa afartan haween ah kuwaas oo laga soo kala xulay qaar ka mid ah iskaashatooyinka kalluunka ee degmada Kismaayo. Tababarka oo socon doona muddo laba maalmood ah ayaa inta uu socdo la bari doonaa haweenka faa'iidada uu cunista kalluunka u leeyahay carruurta iyo haweenka, iyadoona tababarka uu yahay wacyigelin bulsho oo ku saabsan cunista kalluunka faa'iido u leh haweenka iyo carruurta. Ugu horreyn, qaar ka mid ah haweenka loo qabtay tababarka ayaa ka hadlay sida ay u arkaan tababarka loo qabtay.
waxaan saakay qaadanayna tababar ku saabsan muhiimadda uu kalluunka u leeyahay caruurta iyo haweenka u riida inaan wacyigelino guryaheena dib uga laaban anagoo nagala soo xulay sideed iskaashato oo aan nahay afartan gabdhood waxaan rajaynayaa inaan dib ugu celin doono guryaheena aanan dib bulshada usii gaarsiin doono kal- faa'iidada kalluunka uu leeyahay waxaan si gaara usii mahadcelinayaa Een, waxaan si gaara u mahadcelinayaa wasaaradda kalluumeysiga waxaa lagu mahadcelinayaa wasaaradda kalluumeysiga oo maanta noo qabatay tababar ku saabsan kalluumeysiga wacyigelintaas ayaa ahayd muhiimadda cunista kalluunka uu u leeyahay habeenka iyo carruurta tababarka maanta cunista malayga oo ku guulaysanay waxaan u mahadcelinaynaa wasaaradda kalluumaysiga waxaa maantana la baray tababar baan galay oo maxaan ku dhahdaa kalluumeysi ah ee noo furtay wasaaradda kalluumeysiga Een, maxaan ku dhahdaa sida loo cuno kalluunka faa'iidada uu leeyahay uu leeyahay haweenka iyo carruurta Een, ilaahay baan ku mahadsan bacdina maxaan ku dhahdaa wasaaradda kalluumeysiga ayaa ku mahadsan Een, tababarkaas ayaa naloo qabtay waxaan qorsheynaynaa inaan sii wacyigelino een, haweenka iyo carruurta iyo dadka bulshada Ugu dambeyn, agaasimaha waaxda tiknoolajiyadda iyo warbaahinta ee wasaaradda kalluumeysiga Jubbaland Cabdirasaaq Sheekh Maxamed Afrika ayaa ka hadlay furitaanka tababarka iyo ahmiyadda uu leeyahay.
Eh, maanta waxaan halkan ku qabanaynaa eh, maanta waxaan halkan ku qabanaynaa tababar wacyigelin ah oo loo qabanayo afartan haween ah oo laga soo kala xulay sideed iskaashato kalluumaysato oo kismaayo jasiiradaha kismaayo eh, ah Eh, habeenkan ayaa waxaa la barayaa muhiimadda eh, cunista kalluunka uu leeyahay haweenka iyo carruurta kadib waxaan rajaynaynaa insha allah in dumarkan eh, tababarka maanta loo qabanayo afartanka ah in ay dib ugu laabtaan bulshada islamarkaana ay ayagu wacyigelin sii sameeyaan Eh, barnaamijkan waa barnaamij wacyigelin loogu talagalay in bulshada dib loogu celiyo fariinta ah muhiimadda cunista kalluunka uu leeyahay haweenka iyo carruurta Een, sidoo kale wasaaradda kalluumeysiga ayaa tababaro kala duwan soo qabanaysay oo laga hadlaysay muhiimadda cunista kalluunka uu leeyahay eh, shacabka mise bulshada uu leeyahay Een, haweenkan afartanka ah waxaa laga soo kala xulay sideed iskaashato oo jasiiradaha kismaayo qaar ka mid ah iyo maaga magaalada kismaayo Een, cunista kalluunka wasaaradda wasaaradda kalluumeysiga iyo dhaqaalaha buluugga dowlad goboleedka jubbaland waxay mar walba u taagan tahay in bulshadu ay fahanto muhiimadda cunista kalluunka uu leeyahay bulshada si gaar ah haweenka iyo carruurta